فتلهمك العبر ظماء ما أحلى الأثر تاريخنا فخر لنا فانثر لنا تلك الدرر
islaamku wuxuu leeyahay mafaahiim iyo erayo bixinno u gaar ah marka laga hadlayo xadaaradda ama ilbaxnimada
warqaddii iyo beriidkii iyo hawshaas islaamku isagaa qabtay xaqiiqata wax nadaamsan oo la qoro oo ciidanka la qoro miisa- mi- miisaaniyaddooda la qoro maxkamaddii la qoro cumar bin khadaab baa ugu horreeyey
soo saaridda warqadda waa mid ka mid ah hindisooyinka ay dunidan ku soo biiriyeen hal abuurradii muslimiinta qof waliba oo maanta noolna waxa uu dareemi karaa ahmiyadda ay ku fadhido warqadda iyo sida ay ugu milan tahay nolosheenna
muslimiinta markii ay jihaad dalbeen oo ay shahaado dalbeen oo adduunkii ku duuleen waxaa ka dhashay magaalooyin inay camirmaan markii lagu duulay ciraaq in dhul la dudumiyo uu dagaalkii dhul ku dudum iska dhaafay waxaa dhismay ay muslimiinta dhiseen magaalada basra kadib kuufa
cisbitaallada muslimiinta waxay ahaayeen kuwo bixiya daryeel caafimaad oo lacag la'aan ah taas oo muujinaysa daryeelka bulshada labo kala soocidda cudurrada
سير ستلهمك العبر ظماء ما waa tixna cusub oo aan ugu magac darnay hindise iyo wahlaabuur oo aan ku soo gudbin doono hindisooyinka maadiga iyo kuwa cilmiga ah ee ay muslimiinta ku soo biiriyeen xadaaradda aadanaha iyo wahlaabuurada muslimiinta ee leh fadliga waxyaabo badan oon maanta dheefsano hadduu allah idmo waxaa tixnaha hindise iyo wahlaabuur ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka dunida maalin weliba oo khamiis ah oo ka bilaabanaysa khamiista soo socota insha allah
وبنوا حضارتنا التي فاقت وأبهرت البشر من عالم متبحر ومتفكر